shariif xasan sheekh aadan oo shalay loo caleema saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay in soomaaliya ay doorasha ka dhici doonto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka isagoo xusay inuu doonayo inuu ka qayb galo tartanka xilka madaxtinimada soomaaliya shariif xasan oo magaalada muqdisho waraysi ku siiyey wariye liibaan cabdicali oo ka tirsan telefishinka alxura oo ay v o eda bahwadaag yihiin ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sida lagu xallin karo haddaba ugu horeyn waxa uu weydiiyey bal in markaasi xalka laga gaaray iyo in kale arinta dadka kasoo horjeeday isaga ee diidanaa maamulka saddexda gobol oo isaga hogaamintiisa loo doortay
arrintaas waa hadal aan ka gelaynaa dad badan hadda aan kala hadlayna waa jiraan kuwa dhimanoo badanna waan kala hadli doonaa annaga waxaan rabnaa in laga heshiiyo maanta kolley un lix gobol ma suuroobayso in la dhiso saddex gobol horaa loo dhisay in saddexdaan la dhiso saddexdaas kalena ummadda soomaaliyeed oo wada degto cid kasta ahaadeen dadka meesha wada dego inay baawer sheerin oo xalaala oo tixgelina tale iyo tusaaleba leh iyo xilalba leh in laga galo lagana heshiiyo labada maamulna ay noqdaan laba maamul oo derisa oo mataanaha oo dadka walaaleeya ayagana si xaqa u wada dhaqmo dadka ku wada dhaqana nabad iyo barwaaqo si ay u noolaan lahaayeen oo dadka loo horumarin lahaa nabadda loo sugi lahay ka wada shaqeeya shabeellada hoose waxaa degaa dadyo kala duwan waqhtiyadii u dambeeyana dagaalla xataa ka dhaceen oo beela isku dagaalay marka sideed rabtaa inaad u maamusho gobolkaas isaga ah sideed rabtaa inaad isugu soo dunto beelaha halkaas wada dega oo ay uga qayb qaataan maamulka beelaha dad un meelo kale ka kala yimi maaha waa dad soomaaliyeed oo wada dhashay oo isla dhashay oo isdhalay oo wax walba isu ah oo isku diina isku aragtiya isku dhiiga isku dhaqana marka waxyaala yararoo khilaafoo jira annaga waxaan rabnaa khilaafkaas inaan ku bixino wada hadal iyo walaalnimo iyo iyadan qofna la riixaynin qofna aanan aan la dulminaynin nin walba xuquuqdiisa uu wada helo khilaaf xoogan ayaa ka dhex jira madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bannaankuna si weyn ugu soo baxay muddooyinkii dambe baarlamaankana saameyn ku yeeshay oo labadooda ayay la kala jirsadeen ilaa saddex jeer isku dayo baarlamanku inuu qabsoomo ah lagu fashilmay guddoomiya hore oo baarlamaana soo noqotay siyaasadana galangal xoogana ku leedahay ilaa hadda maxaad kaalin ka qaadatay arrintaas sida loo xalin lahaa sideedse u aragtaa khilaafka ninkaas aniga wixii karaankayga waa isku dayay in uun dib u heshiisiin laga galo oo dadka walaalaha oo madaxdeyna ah madaxdu ay ka heshiiyaan waxyaalaha differenceska oo jiro ilaa hadda laguma guulaysan laakiin haddana in lagu guulaysto hataa lagama quusano waa wax iska dhici karo marka waxaan rajeynaa ayaga dalka u madax ah inay dalka iyo dadkana u naxaan ayaguna inta wada hadlaan ay heshiiyaan taas aniga intaas waa ugu baaqa haddii ay suuroobi weysana inay institutionka baarlamaanka waxyaalaha loo sameeyey ka mid tahay waxaan oo kale haddii ay dhacaan baarlamaanka in lagu xalliyo barlamentariankana waxaan ka codsanaa si nabada ayagoo oo isdhowrayo oo is ixtiraamaya aragtidooda iyo iyo kala fikirka ay kala qabaan waa wixii loogu talagalay baarlamaan inuu fikirkiisa uu kala duwnaado laakiin inay un haddana si tartiiba nabada ay cod ku kala baxaan su-aasheeda kale shariif xasan sheekh aadan waxay tahay waxaa la qorsheynayaa soomaaliya in ay ka dhacdo doorasho laba kun iyo lix iyo tobanka waadna aragtaa sida hadda xaaladdu ay tahay khilaafaadka jira ma kula tahay inay suurtagal noqon karto soomaaliya in doorasho laga qabto laba kun iyo lix iyo toban
laba kun iyo lixiyo toban waxaan rajeynaynaa in doorasho la qabto haddii uun qof iyo codkii la gaari waayana si sidii horena dhaanta oo markii hore uun in dadka lasoo xulo odayaal uun laisu keeno oda ay soo xulaan ayaa barlamaankii hore lagu keenay haddii la gaari waayo qof iyo codkii si sidii horena aanan ahayn qof iyo codkiina aanan ahayn oo meel dhaxaa oo laisla gartay oo barlamaanku weliba afkaar uu ka keenay inay ku dhacdo kolley mar walba waxaan la hurayn inay doorasho dhacdo oo isbeddel uu dhaco dadku soomaalida haddii hadda uun la yidhaahdo haddana doorashada ma dhici karto dhibaatooyin kalea ka imaan karo marka waxaan rajeynaynaa in doorasho aada looga fakeray haddii qofkii codkii la gaari waayana wax kaloo ka bedelan oo tii horena xoogaa ka casriyaysan oo ka horumarsan in la sameeyo kun iyo afar ilaa hadda waxaad ku jirtay siyaasadda waxaad noqotay guddoomiye baarlamaan waxaad noqotay wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaad noqotay mar kale guddoomiye baarlamaan hadda madaxweyne maamul goboleed dad badan waxay aaminsan yihiin shariif xasan inuu kasoo siraad koray khilaafaad badan oo siyaasadeed oo dad badan oo isaga ay isku loodahaayeen ay ku hareen ama ay saaxada uga baxeen sirta ka dambaysa maxay tahay arrintaas wax siroo ka dambeeya habyaaraatee ma jirto anigu kulley waa un isku day isku daygana ilaahay baa un ama ogolaada ama diida wixii loo qaray unbaa la maraa laakiin hadda anigu wax gooni oo ani aan sameeyeyna ma jiraan wax gooni oo aan sameyn karaana ma jiraan laakiin aniga siyaasadda un shaqo kale hadda ma hayo un siyaasaha shaqadeyda ay tahay marka nin walbana shaqadiisa marka inuu ku dadaalo intuu ka gaari karan uu ka gaaro unbay u dadaalkiisa tahay weliba marka inaan wax kale kusii gaarin waan rajeyna insha allah ra-iisul wasaare ama madaxweyne inaad dalka ka noqoto makuu qorshaysan tahay dhowaanta tusaale ahaan labada kun iyo lix iyo toban kulley hadda saacaddan hadda horta un hadda meelaa la ii doortay afar sano laakiin insha allah wixii ka dambeeyana wixii uun ilaahay isiiyo ma diidaayo inaan dadaal gala sii gelina waa rabaa weliba